ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa siddeed iyo labaatanka bisha jamaadu thaani sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo sabti ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxda dalka sweden oo soo saaray qaraar u oggolaanaya gaal u dhashay dalka denmark inuu gubo kitaabka qur-aanka kariimka ah maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo mar kale baahiyey sawirro cusub oo lagu soo bandhigayo khasaarihii lixaadka lahaa ee maleeshiyaadka maraykanka iyo turkida lagu gaarsiiyey dagaalkii cuslaa ee ka dhacay degmada galcad iyadoo mujaahidiinta al-shabaab ay maantay dib ula wareegeen degmada sidee ayay dowladda faransiiska uga hortimid kacdoonkii guga carbeed halkee ayuuse gaarsiisan yahay gumaysiga ay dowladani ku hayso qaar ka mida waddamada carbeed ee ku yaala mandiqada loogu yeero bariga dhexe iyo qaybo ka mida dowladaha ku yaala galbeedka qaaradda afrika warbixin ayaan idiin soo gudbin doonaa inshaa allah ku dhowaad labaatan askari oo ka tirsan ciidanka dowladda burkina faso oo ku dhintay weeraro culus oo ka dhacay waqooyiga dalkaas dab saameeyey boqolaal ruux islamarkaana baabi'iyey guryo dhowr ah oo ka kacay caasimadda waddanka kuuriyada koonfureed in ka badan toban ruux oo uu ku jiro sargaal booliis ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar toogasho ah oo ka dhacay waddanka georgiya iyo t b elf oo si kulul u beenisay hadal ka soo yeeray midowda afrika kaasoo ku aadan ka bixitaanka ciidamada eritereya ee gobolka tigreega qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ee alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faafiyey qayb labaad oo ka mid a sawirada laga soo qaaday howlgalkii xooganaa ee ay ciidamada mujaahidiinta shalay kula ka laheen degmada galcad ee gobolka galgaduud halkaasoo ay fadhiisin ku lahaayeen maleeshiyaadka ay soo tababareen dowladaha maraykanka iyo turkiga sawiradan la faafiyey oo ahaa afartan iyo sagaal sawir ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa dhinac ka mid a gaadiidka ay mujaahidiinta kusoo furteen howlgalkii galcad ee sida ba-an loogu xasuuqay maleeshiyaadka uu maraykanku soo carabiyey ee bangaraafta waxaana sawirada lagu arkayaa gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo ay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta dhinaca kale ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta dib ula wareegay degmada galcad cabdifataax maxamed qaasim ayaa ka waramaya gaalo raac doodi mayno gaalo raac doogi mayno gaal gaal doodi mayno gaal gaal doogi mayno gaalo raac doodi mayno gaalo raac doogi mayno allahu akbar allahu akbar degmada galcad ee wilaayada galgaduud waxaa maanta ka jira farxad iyo reynreyn kadib markii habeenkii xalay ay halkaasi isaga carareen ciidamo uu dib ka geeyey maraykanka duhurnimadii shalay magaalada waxaa la wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyaga oo baaritaanno dheeraad ah ugu dhaqaaqay goobihii ay degganaayeen ciidankii bankaraaf afarta jiho ee magaalada waxaa ka soo gelaya dadkii horay u barakacay oo ku dhawaaqaya takbiirta iyaga oo ku faraxsan jabka gaaray ciidamada shisheeyuhu samaystay iyo dib u furashada magaaladooda waxaana la arkayaa iyaga oo koox koox u socda nabadoon maxamuud cali gacal oo ku magac dheer xaaji roog waxa uu ka mid yahay waxgaradka degmada galcad waxaana uu warfidiyeenka uga waramay sida uu maanta dareenka bulshadu yahay dadku farxadda ka muuqata mid la koobi kara ma ahin ayagoo degaankii ka baxay oo ka qaxay ee ooman ee baahan ee ilaahay subxaanahu watacaala ayuu ka dulqaaday qowmiyadihii kusoo duulay ee dowladda ridada ee kusoo duushay ilaahay baa ka dulqaaday lagama sheekayn karo farxadda ka muuqata ciidankii jabay ee bancraft ayaa galcad ka samaystay bakhaar weyn oo ay ku kaydsanayeen raashin badan iyaga oo sida muuqataahi ku talagalay inay muddo iska deganaan doonaan laakiin ay shalay isbedeshay riyadoodii mujaahidiinta ayaa dadweynaha faray inay ka faa'iidaystaan kaydkaas islamarkaana xerada ay kala baxaan wax walba oo anfacaya nabadoonku waxa uu sheegayaa inuu isaguba ka mid yahay dadkii galay bakhaarka bankraf ama danab kamid aan ahayn dadweynaha ayagoo faraxsan ayaa waxa baastada taalla malayga yaalla digirta taalla timirta taalla nimcada lama sheegi karo ummadii dadweynihii iyo dugaadka xataamaha ku nooleed waa dherigtay maadaama uu yaallo ciidamihii dowladda xasas iyo ridada maadaama ay dhowban yihiin ayagoo lugaha wada taagay inkasta oo qaar ka mid ah meydadkii ciidanka bankraf ay yaalaan magaalada haddana waxaa xusid mudan in maraykanku ay diyaarado helikobtar ah ku qaadeen meydadka tobannaan isugu jira askar iyo saraakiil ugu dambayntiina habeenkii xalay ayaa waxaa cararay ciidamadii gurmad ahaanta loo keenay oo la xaqiijinayo inay galeen ceelbacad iyo cali axmed oo ka tirsan shabeellaha dhexe jabka ciidamada maraykanku tababaray waxaa laga dheehanayaa inay afar iyo labaatan saac oo keliya sii joogi waayeen degmada kana carareen qaar ka mid ah meydadkooda iyo kaydadkoodii dadka degmada galcad ee gobolka galguduud ah ayaa ku dhawaaqayay ninkay diyaaradii soo gelbisay geeridu dhibaysaa shabaab weehay kuushow qaabaan afaar walxaad hooshiin ku taal inoo shaare caada islaam masaaciyey kuushow qaabaan inoo shaare caada islaam سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad kusoo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka cabdisamed cabdulaahi ayaa soo jeedinaya madaxda dalka swiden ayaa soo saaraya qaraar u ogolaanaya gaal u dhashay dalka denmark inuu gubo qur-aanka kariimka qaraarkan ayaa gaalkan xagjirka ah oo madax ka ah urur ka dhisan dalka swiden u fasaxaya amaba fasax u siinaya inuu kitaabka qur-aanka ah ku hurgubo afaafka hore ee dhismaha safaaradda uu turkigu ku leeyahay magaalada stocklam ee caasimada dalka swiden go-aanka oo shalay soo baxay ayaa maamulka booliiska swiden waxay sheegeen in gaalkan lagu magacaabo rasmos uu maanta sabti ah fasax u qabo inuu gubo musxafka qur-aanka kariimka wariyaal ka tirsan telefishinka xukuumadda swiden ayaa ka qayb qaadanaya tabinta arrintan gubitaanka musxafka iyadoo isku soo bax uu soo qabanqaabiya saliibiga xag jirka ah tan iyo sanadii labada kun toddobiyo tobanka ayaa rasmos wuxuu ku howlanaa falal ka dhan ah diinta islaamka isagoona magaalooyin badan oo ku yaala dalka denmark hore ugu gubay nuskhooyin ka mid ah qur-aanka kariimka dhinaca kale ku dhowaad labaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda burkina faso ayaa ku dhintay weeraro ka dhacay waqooyiga dalkaas wararka naga soo gaariya dalka burkina faso ayaa ku waramaya in saacadii lasoo dhaafay qaybo kamid a wadankaas ay ka dhaceen weeraro khasaaro badan lagu gaarsiiyey askar ka tirsan ciidamada dowladda dalkaas sida ay tabisay warbaahinta ugu yaraan sideed iyo toban askari ayaa lagu dilay laba weerar oo siyaabo kala duwan uga dhacay deegaano dhaca waqooyiga waddanka burkina faso kuwaasi oo ay geysteen kooxo aan heebtooda la aqoonsan sidoo kale weerarka labaad oo geystay khasaaraha ugu badan ayaa isna wuxuu ka dhacay degmada nayaala waxayna ku taallaa waqooyiga galbeed dalka burkina faso kaasoo lala egtay kolonyo ay galbinayeen saraakiil ciidan sida ay ku warantay warbaahinta dalkaas waxaa weerarkan jidgalka ah lagu dilay kow iyo toban askari oo isugu jira ciidanka milatariga dalkaas iyo maleeshiya taabacsan waxaana sidoo kale ku dhaawacmay askar kale oo aan tiradooda la cayimin dowladda burkina faso si rasmi ah ugamaysan hadlayn weerarkan lagu diray ciidankeeda sidoo kalena ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan balse waayihii dambe howlgallo jihaadiga ah way fulinayeen mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa sir firfircoon kaga socday qaybo ka mid ah dalkaas kuwaasoo lagu dhiig bixiyey boqolaal isugu jira saraakiil iyo ciidan ka tirsan dowladda uu hogaamiyo jenaraalka dhowaan dalkaas kula wareegay afgembiga dhanka kale dab saameeyey boqolaal ruux islamarkaana baabi'iyey guryo dhowr ah ayaa ka kacay caasimada waddanka kuuriyada koonfureed dowladda kuuriyada koonfureed ayaa daadgureysay ilaa shan boqol oo qof oo kadib markii uu dab xoogan ka kacay xaafada iskurarana oo ku yaala duleedka magaalada siyool ee caasimada dalkaas wakaalada wararka ee kuuriyada koonfureed ayaa ku warantay in dab xoogan uu ka kacay tuulada karyonga oo ku taalla duleedka caasimada kaasoo baabi'iyey ku dhowaad lixdan guri dad ka badan shan boqol oo qofna wuxuu ku qasbay inay guryahooda ka barakacaan saraakiisha kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in boqolaal shaqaalaha dabdemiska ah iyo ciidamada booliiska ay goobta gaareen sidii ay dabka u xakameyn lahaayeen iyagoona intaa ku daray in maamulka uu daadgureeyay ilaa shan boqol oo qof kuwaasuu la geeyay goobo nabdoon sida ay hadalka u dhigeen madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa ku amray shaqaalaha kala duwan ee dowladda inay gacan ka geystaan xakameynta dabka iyo samatabiixinta dadkii waxyeeladu soo gaarayy lama soo tabin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay dabkan xoogan waxaana muuqaalo iyo sawiro labaahiye lagu arkayey dabka oo baabi'iyey dhul aad u ballaaran sidoo kalena wuxuu baabi'iyey goobo ganacsi iyo xarumo kale oo dadweyne ay lahaayeen geesta kale in ka badan toban ruu wuxuu ku jiro sarkaal booliis ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar toogasho ah oo ka dhacay waddanka georgia wararka ka imaanaya bariga yurub ayaa sheegayay in saacadii lasoo dhaafay weerar toogasho ah oo geystay khasaarooyin kala duwan uu ka dhacay waddanka georgiya sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta dowladda dalkaas wasaaradda arrimaha gudaha ee georgiya ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in nin hubaysan uu rasaas aan kala soc lahayn ku furay shaqaale ka tirsan wasaaraddaas xilli ay ka soo baxeen guri dabaqa ah oo ku yaalay magaaladaas garigo ee bariga ka xigta caasimada dalka georgiya taas oo iyadana lagu magacaabo tibilisi sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee georgiya ugu yaraan koob iyo toban ruux uu ku jiro fuliyihii weerarka toogashada ayaa halkaas dhimasho iyo dhaawac ku noqday sarkaal u hadlay booliiska dowladda georgiya ayaa xaqiijiyay toogashada lagu dilay shanta ruux uu ku jiro sarkaal booliis ah halka ay dhaawacyo kala duwan ku noqdeen shan kale sarkaalka ayaa intaas ku daray ninka weerarka geystay uu isdilay dhacdada kadib taasoo tirada dhimashada ka dhigaysa lix ruux sida laga soo xigtiyey wasiirka arrimaha gudaha ee georgiya ninka weerarka geystay ee waan loo qosan sababta ku xambaartay inuu weerarkaas fuliyo ayaa wuxuu horey ugu shaqaynayay ciidamada milatariga dowladda georgiya intii u dhexaysay sanadihii labada kun iyo lixda ilaa labada kun kow iyo labaatanka dowladda georgiya ayaa waxay sheegtay inay furtay baaritaano la xiriira dhacdadan si loo ogaado sababta ninkan ku keentay inuu weerarkan geysto ugu dambeyn t b lf ayaa si kulal u beenisay hadal ka soo yeeray midowda afrika oo ku aadan bixitaanka ciidamada eritreya ee gobolka tigreega kooxda fallaagada ah ee t b lf ayaa beenisay hadal ka soo yeeray dhexdhexaadyaha midowda afrika sidoo kalena ah madaxweynihii hore ee nigeria kaas oo ah in ciidamada eritreya ay isaga baxaan waqooyiga gobolka tigreega dalka etoobiya dagaalkii u dhexeeyey ciidamada abiy axmed iyo kooxda t b l f obasanjo ayaa toddobaadkii hore sheegay in dhammaan ciidamada eritreya ay ka barbar dagaalamayay ciidamada federaalka etoobiya ay dib ugu laabteen xuduudda dalka eritreya balse saraakiisha kooxda t b l f ayaa si weyn u beeniyey hadalkaas sarkaal ka tirsan kooxda t b l f ayaa bartiisa twitterka wuxuu soo geliyey sawirka ciidamada eritreya oo ku sugan magaalada shire ee gobolka tigreega wuxuuna kusoo lifaaqay hadalkan xaqiiqdu waxay tahay in ciidamada eritreya ay weli joogaan tigree ma joogaan xuduudaha sawirkan oo dhowaan soo baxay ayaa muujinaya ciidamada eritreya oo ku sugan shire tigree waxay dhiibeen hubkii cuslaa ciidamada eritreya waxay ahayd inay ka baxaan gobolka tigreega sida uu dhigayo heshiiska ayuu hadalkiisa sii raaciyey sarkaalkan sidoo kale waxaa hadalka obasanjo beeniyey afhayeenka kooxda t b l f getajawriida oo sheegay in saraakiisha u n ka ay tahay inay shaqadooda qabsadaan marka hore ka hor inta aan la sheegin hadallada noocan oo kale ah dowladda uu hogaamiyey abiy axmed iyo kooxda t b l f ayaa sida la shaaciyey gaariyay wax lagu sheegay heshiis iyo is-afgarad kaasoo ah in lasoo afjaro colaadii sanadihii lasoo dhaafay dalkaas ka alolsaneed walow qaybo ka mida dalkaas ay weli ka dhacayaan dagaalo laayaan ah oo dhexeeya qowmiyadaha kale dhaqanka iyo diinta ah ee ku wada nool gudaha waddankaas
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay dowladda faransiiska iyo xukaamta carbeed ee ka jira caalamka islaamka waxaa ka dhexeeya xiriir qoto dheer haddii ay tahay mid milatari iyo mid dhaqaale intaba taasina waa midda xukuumadda baariis u fududaysay inay galaangal dhinac weliba ah ay ku yeelato shucuubta carbeed iyo nidaamyada iyada dabadhilifka u ah arrintaani ayaa suuro gashay kadib markii dowladda faransiiska ay gumaysatay dowlado carbeed oo dhaca waqooyiga qaaradda afrika iyo mandiqada loogu yeero bariga dhexe faransiiska ayaana sameeyey gumaysi taariikhda midkii ugu xumaa isagoo dadka u qabsanayay awood ahaan iyo maskax ahaan intaba waxaana intaasi usii dheeraa inuu shucubta uu ka dhex abuuri jiray cunsuriyad iyo isnaceeb hogaamiyeyaashii isaga kala dambeeyey qasriga elezi ayaa dadaal dheeraad ah ku bixinayay sidii ay usoo gumaysan lahaayeen waddamada ay horay u qabsadeen balse markan gumaysiga waa mid dadban oo aysan dareemaynin shucubta la gumaysanayo waxayna labaatankii sano ee lasoo dhaafayay sii laba jibaareen safaradooda gobolka kadib markii ay bilowdeen kacdoonnadii guga carbeed sanadkii laba kun koob iyo tobanka waxay xukuumadda faransiiska wajahday nuuc cusub oo dagaal ah baariis oo aan jeclaysan kacdoonka socda ayaana qaaday tallaabo weliba oo lagu fashilin karo iyadoo iska indhatiraysa cadaaladda iyo xorriyadda ay xilligaasi dalbanayeen shucuubta carbeed sheekada kacdoonka carbeed ayaa ka bilaabatay tunuusiya kadib dhacdadii caan baxday ee maxamed abucasiis waxayna noqotay mid mar qura ka fajacisay dowladda faransiiska oo tuunis la lahayd xiriir diblomaasiyadeed iyo mid sirdoon oo soo jireen ah muddo sannado ah waxayna kacdoonka oo horey loo filayay inuu bilaaban karo sidii loo saadaaliyey hay-adda qaramada midoobay sida ay ku sheegtay xog uruurin ay samaysay intii u dhexaysay sannadihii labada kun iyo labada ilaa labada kun iyo sagaalka warbixinno badan oo ay soo saareen hay-ado caalami ah iyo kuwo maxalli ah ayaa iftiimiyey xaaladda musiibada ah ee uu gobolku gaadhay kuwaasoo ay ku lug leeyihiin dowladaha reer galbeedka oo aan ahmiyad weyn siinaynin xiisadaha iyo abaabulka bulsho ee horraantii labadii kun ka dhacay dalal badan oo carbeed inkastoo aanay ciidina filaynin xaaladda kacdoonkan ayaa haddana qaar ka mida saraakiisha faransiiska oo ay wehlinayaan saraakiil maraykan ah waxay uga digeen maamuladii carbeed ee xilligaasi xaaladaha murugsan ee ka taagan gobolka gaar ahaana shaqo la-aanta oo wakhtigaasi gaartay meeshii ugu sarraysay iyadoo ardaydii jaamacadaha ka soo baxay ay waayeen shaqo ay qabtaan sidoo kale tuunista cagaaran waxaa xilligaasi ka jiray cadaadis xooggan oo saarnaa bulshada oo ka imaanayay nidaamkii keligitaliska ee uu hogaaminayay zaynul caabidiin binu cali wuxuuna musuq maasuqa waddanka ka jira uu marayay meeshii ugu sarraysay iyadoo hantidii dalka ay ku tagrifali jireen qoyska bin cali dowladaha reer galbeedka ayaana tunuusiya xilligaasi ku tilmaamay ardaygii reer galbeedka ee guulaystay inkastoo wax soo saarka dabiiciga ah ee dalka uu hoos u dhacay haddana iyadoo ay sidaasi jirto waxay waxa loogu yeero bangiga dhexe ee adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka iyo sidoo kale midowda yurub ay ahaayeen kuwa si isdabajoog ah u ammaanaya dowladda uu hogaaminayay binu cali si kastaba ha ahaatee waxaa dhammaaday dulqaadkii bulshada reer tuunis waxaana bilowday kacdoonka xukuumadda baariis oo aanan jeclaysan tallaabada shacabka reer tunuusiya ayaa la soo baxday dagaalkeeda ka dhanka ah kacdoonkii carabta tan iyo markii ay dowladda faransiiska isaga baxday dhulalkii ay gumaysan jirtay waxay xukuumadda baariis ay doorbiday inay dalalkaasi ka samaysato madax iyada ka amar qaato oo fuliya danaheeda sida binu caligii tuunis oo kale waxaana mar uu madaxweynihii hore ee faransiiska sargosi uu booqasho ku tegay dalkaasi uu ammaan kala duldhacay binu cali isagoo sheegay inuu tusaale u yahay waxa uu ku tilmaamay xorriyadda sidoo kale dalalka reer galbeedka ayaa la heshiiyey mucamar al kadaafi hogaamiyihii hore ee liibiya iyo xusni mubaarag oo ahaa madaxweynihii hore ee dalka masar kana mid ahaa dabadhilifyadii ugu daacadsanaa ee xukuumadda baariis sidaasi darteed faransiisku waxay ku taageereen mubaarag inuu noqdo madaxa isbahaysiga badda meditereniyanka xilligaasi waxay sidoo kale dowladaha reer galbeedka ay isku dayeen inay cusboonaysiiyaan xiriirkoodii ay la lahaayeen bashaar al asad hogaamiyaha dhiigicabka ah ee suuriya iyadoo al asad lagu marti qaaday bishii juulaay ee sanadii labada kun iyo sideedda munaasabadda ku dhawaaqista isbahaysiga badda meditereniyanka marka la fiiriyo qorshaha faransiiska baariis uma muuqan mid ku faraxsan aragtida maraykanka oo diiradda saaraysa waxay ugu yeeraan xorriyadda iyo dimuquraadiyadda sidaasi darteed faransiisku ma rabin taageeridda mashruucan mana muujin dabacsanaan si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan xoogaga mucaaradka ah si gaar ahna kuwa islaamiyiinta sheeganayay waxaa dilaacay kacdoonkii tuunis faransana waxay u arkaysay oo keliya qalalaase bulsho inkastoo horey looga digay waxaana wasiirkii arrimaha gudaha ee xilligaasi uu sheegay in dowladda tunuusiya ay la wadaagi doonaan qaab xirfadaysan oo lagu daminayo kacdoonka shacabka amnigana lagu sugayo hadalkaas ayaana ahaa saddex maalin ka hor inta uusan binu cali ka baxsan dalka ayna soo shaacbaxday guushii kacdoonkan durbaba madaxweynihii maraykanka ee xilligaas barack obama ayaa soo hor istaagay warbaahinta isagoo u hambeliyeeyey shacabka reer tuunis baris ayaana ahayd mid isha ka fiirsanaysay qorshaha dimuquraadiyiinta iyadoo aan muujin wax isbeddel ah oo ku aadan shucuurteeda waxaa markaasi kadib jahawareer siyaasadeed uu soo wajahay wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska oo iyada ah midda uga wakiilka ah xukuumadda baariis gumaysiga shucuubta madaxdii faransiiska ayaana isku khilaafay waxaa laga yeelaya kacdoonka ka dilaacay wadamada carabta ee ay dowladaha reer galbeedku ku kala qaybsan yihiin markan waa dowrkii kacdoonka ee suuriya iyo faransiiska bilowgii dagaalka suuriya faransiisku waxa uu muujiyey waxqabad weyn oo dhinac weliba ah sarkosi oo xiriirka dalkiisa iyo dimashiq oo xumaaday kacdoonkii ka hor ma lumin fursad uu ku cambaareeyo taliska suuriya iyo dembiyada uu u geysto shacabkiisa wasiirkiisa arrimaha dibadda ee xukuumadda baariis ayaana dembiyada taliska ku tilmaamay kuwo wuxuushnimo ah si kastaba ha ahaatee dhammaan dhaleecayntan ayaanan marnaba loo rogin falcelinno milatari faransiiska ayaa markii hore diiday inuu ka hadlo faragelin kasta oo ka dhan ah ciidamada suuriya waxayna doorteen inaan faragelin milatari lagu samaynin suuriya waxaana isagoo kaashanaya midowda yurub uu ku guulaystay in lagu soo rogo cunuqabatayno kala duwan kadib bixitaankii sarkosi iyo imaatinkii faransa waa holand ninkani ayaa muujiyey rabitaankiisa ah inuu meesha ka saaro nidaamka mujrimka ah ee bashaar al asad balse xaalku waa uu kasii daray oo kacdoonkii ayaa isku bedelay dagaal ahli ah waxaana wadanka ka aasaasmay jamaacad jihaadi ah oo xukuumadda baariis u la mid ah sida kuwa al asad wuxuuna arrinku gaaray heer uu saameeyo waddanka deriska la ah suuriya ee lubnaan oo goob muhiim ah u ah gumaystaha faransiiska hoolanda ayaana xilka ka degay isagoo aan qaadin wax tallaabo ah oo weyn kadib waxaa xilka yimid madaxweynaha hadda talada haya ee emmanuel macron isagana mowqifkiisa waxba kama bedelin oo waraysi uu bixiyey sanadkii laba kun toddoba iyo tobankii ayuu ku sheegay inaysan marnaba wadahadal la geli doonin bashaar al asad balse ay ku dadaali doonaan sidii maxkamad loo horgeyn lahaa waa sida uu hadalka u dhigay dowladda faransiiska ayaa sidoo kale faragelin ku samaysay siyaasadii libiya inkastoo nidaamka al kadaafi uu ahaa mid ku xiran xukuumadda faransa haddana waxay wax weliba isbedeleen kadib bilaabashadii kacdoonka dowladdan ayaana xisaab cusub u furtay libiya iyadoo keensatay dabadhilifyo iyada u shaqeeya oo ka dhaga nugul kuwii horey loo riday tunis algeria iyo libiya dhammaan dalalkan iyo kuwo kale ayaa weli ah kuwo siyaasad ahaan hoos yimaada dowladda faransiiska iyadoo ka dhisatay madax iyada hoostaga keliya ma ahan mandiqada carbeed goobaha uu ka jiro gumaysiga faransiiska balse qaaradda afrika oo idil ayaa la daalaadhacaysa gumaysiga faransiiska iyadoo ka maamulaysa daaha gadaashiisa
في البحر وفي مد وفي جزر وفي الأنهار إذ تجري سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeyraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaanu mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalaya dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الذي أسرى عرفت الله في النجوى في وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله